hay-adda alraxma ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaanka boodaale ee hoostaga degmada shiiq kaasoo baahi badan ay u qabeen dadka deegaanka ceelkan ayaa waxaa hirgeliyey walaal soomaaliyeed oo u sadaqeeyay aabihii iyo hooyadii oo dhintay cabdalle axmed ibraahin guddoomiye hay-adda alraxma ayaa ka waramaya ceelkan waxaan maxaad u jeedinayaa inantaa ilaahay khayra siiye saare sheekh cabdulqaadir oo ilaahay khayra siiye ceelkan waqfi u waqfiday aabbaheed sheekh cabdulqaadir iyo hooyadeed cosob buureed yuusuf u waqfiday waxaan leenahay ilaahay isaga qaadir raxmaani garashadaa uu ku garansiiyey waalidka u waqfiday waqfiga biyaha waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi afdal sadaqa almaa waxa weeyaan shayga ugu qiimaha badan leh ee la bixiya waxa weeye biyaha taas inagoo ka duulayn oo u ducaynaya inanta ilaahay garansiiyey waayo qof wal oo waqfsanaya waxaanu baadi doonaa bal meesha ugu haboon ay biyaha ka cabi karayaan biyahan laba qaybood buu qaybsanaa ummaddo dhima ka cabaysa qofka gacanta ku hayana wuu ilaalinayaa waxa weye mas-uul buu ka yahay mashiinkii baa maanta loo keenay wax badan buu ummaddu waraabinayaa qaar ka mida bulshada deegaanka ayaa ka mahad celiyey ceelbiyoodkan loo hirgeliyey waxaynu u ducaynaynaa inantaa khayrka qabta sahre sheekh cabdilqaadir oo aabbaheed iyo hooyadeedu la niyootay inay ceel u qodo laga cabo oo wax alla wixii ciddii ka cabta hadday xawayaantii hadday bini'aadmi tahay iyo hadday quraanjo tahayba ajar badani ugu jiro waalidkeed ilaahayna ha ka abaalmariyo oo u waqfiday ceelkan aynu maanta ku wada xaadirka nahay waalidkeed aabbaheed iyo hooyadeed ilaahay subxaana watacaala iyadaa halkaa ay ka soo saartay wax ka khayr qaba allaha u soo geliyo waalidiinteedna allaha gaadhsiiyo miisaanka xasanaadka allah ugu daro annaga dareen gooniyay noo samaynaysaa waxayna xasuusinaysaa in waalidku runtii marka uu dhintuu baahidiisu ay badan tahay marka runtii waxaanu ku leenahay waddada aad martay ceelkan ayaa dabooli doona baahiyihii biyaha ee ka jira deegaanka boodaale ee hoostaga degmada shiiq iyo deegaanada kale ee hoos yimaado